Waxaan rabaa dadka Soomaalida eh inaan la hadlo oon kala hadlo nidaamkan hadda socdo ee kuuraha la gooyni waxaan rabaa dadka Soomaalida inaan u sheego Kenya wadanka Kenya la dhaho laba shay baa lagu joogaa oo dadnimadaada lagugu aqoonsani tiradaada inta cadadaada aad tahay iyo waxbarashadaada imtixaansho ood haysato ijtihaad badan waa la suubiyey xalba cilmiga inkasta oo waxyaalo badan oo ee, gaasir uu jiro hadba wixii joogo unbaa laga hadli maanta wixii joogaa laga hadli berrina ninkuu ilaahay gaarsiiye wixii kaloo imaadaa laga hadli hadda waxa laga hadli waxaa weeye registration of voters wax afka qalaad lagu dhaho isqoridda doorashada baarlamaanka iyo wu- madaxweynaha ninka codka bixini ee, dadka eh, safartii hore wakti xun bay nooga soo hagaagtay abaar baa jirtay dadka annaga ismuu qorin laakiin hadda ilaa taarikh eh, lix bisha bisha labaad ayuu soconi dadka waxaan ka codsanaynaa ruux bay naf aan haynin hataa ruuxii jiran ha la qaado ha la geeyo meesha waxa lagu kala bixi ee kenya lagu tartami addu- a- nina janno uma tartamayo waa adduune adduunkaana kaarkaasaa xukuma m c a baad ku dooran waxaad ku doorani women rep waxaad ku dooran governor waxaad ku dooran senator waxaad ku dooran madaxweynihii waddanka waa wax lagu xisaabtami waxaan rabnaa dadka soomaalida ah ilaa mandheera wajeer gaaris intana maqli inay hadalka annaga maqlaan oo nin walbaba uu isqoro hubka keli ee maanta nalagu tixgelin karo waa kaarkaas waxaa kaloo jira kenya dhowr nin baa hadda isa soo sharaxda oo madaxweynenimo soo sheegatay kuwana waa isa soo sharixi doonaan dadkaa wuxuu uu nagula xisaabtami inta tiradaanada iyo cadadaanada ay ay tahay waxaan dadka ka codsani in kaarka la qaato hadda dhaarnoed waxaa noo imaadeen muxuu ahaa dadkii faraha qaxootiga galay waxaa la dhahay laba iyo toban kun iyo shan boqol nafteeda waa wax weyn dadka wiil iyo gabarbo ninkii kibaandho helow isqor meeshii aad ka ridi karto maalinta kuuraha waxba yaan lu- yaa lagu dhihi meel hebel ka soo gooso meeshii maalintaa kuuraha uu dhici adoon kharash gelin aad ka ridi karto ka gooso dadka waxaan faraynaa waxaan ku dhihi karaa oon aniga dhihi karaa ruuxii kenya joogo oo kibaandho qabo oon kaar goosanin baaluq ma aha waddanka haddii la fiiriyo ninkaas wax mas-uuliyad oo isleeyahay ma jirto maxaa geeleyda waxay dhahdaa cadho faruuryaha loo qaniinaa ninkii aad neceb tahay bahalkaasaad wax kaga goyni kaad jeceshahay bahalkaasaad wax ugu tari